madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud yaxda guugugooy isbitaalka casriga ee lagu hirgeliyay magaalada muqdisho kaaseytii oo la xusay ahamiyaddii in la tamaalgelinta adeegyada caafimaadka ee baahida weyn u an qaban bulshada soomaaliyeed isbitaalka hodan oo madaweynaha jamhuuriyaddu saxada gugugooy laga hirgeliyay magaalada muqdisho wayna ka batay beesadhong tumain laba milyan oo doolar iyo-een ah la qorsheeyay in laka daawey cuduro badan oo dalka binaanshay lanka bahajari caqabaday iyo culeysina ka haayeen dadka soomaaliyeed agaasimaha guud ee isbitaalka doctor maxamed isaaq ya sheegay in isbitaalka hodan iswalbadan ku bedeli doona adeegyada caafimaad ee dalka binaanshay lanka bahajari isbitaalka hodan wuxuu qaadaa laba boqol oo sariir oo bukaanjiif ah markiiba qaybta i c u-ga waxaa oo ah meelaha caqabadaha ugu badan ee dalka ay ka jiraan ayaa mas-uuliyad gaara iska saarnay oo labaatan sariir oo dadka waaweynka ah iyo toban nuuca caruurta ah oo tiknolojiyad ahaan nuucii ugu dambeeyey ayaan ku qalabaynay dhammaan nidaamka ogsijiinka isbitaalku waa mid dhexe si sahlan ku wada gaari kara bukaanada dhanka qalliimada wejiga koowaad ee isbitaalka waxaa lagu diyaariyey ilaa afar saalo qalliinka ah oo hal mar wada shaqayn kara fulin kara nuuc kasta oo qalliin ah oo dunida laga fuliyo tirada howlwadeennada caafimaadka hodan hosbitaal waxay gaaraysaa afar boqol oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyayaal shaybaaristayaal iyo howlwadeenno caafimaad wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya xildhibaan cali xaajiya sheegay in adeegyada caafimaadka dalka iswalbadan isku bedelay dadka soomaaliyeed niyo bilaabeen maalgelinta adeegyada caafimaadka waxaa ilaahay mahaddiisa maanta waxaa noo dhisan hay-ad la yihahda national health professional council oo loo as-aasay in maxay ahayd accreditationka hadda uu ka hadlayay agaasimaha in maarata la sameeyo hadday ahaan lahayd health accreditationka iyo educational accreditationkaba maadaama health human resource for healthigii muddo badan gaab ay ku jireen madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kadambeyntii ku dawahay munaasabadda ya sheegay in soomaaliya nagada doonta xarunta unka weyn ee adduunka ee caafimaadka lahandoonada doona laakiin gacani gadaalay u waaleysataa layiri gadaashay dhib ku qabaano soomaaliya dowladiis waa sida mugl ama dalka soomaaliya waa sida muglayraa ayaa ceebaal badanna loo helaya weliba ceebaalka naloo helaa runta magashay ceebaal hore waaye kuwa maanta jira maaha kuwa hore oo aan kasoo gudubnay waaye laakiin si uun aan adduunyada uga gadi weynay inaan kasoo gudubnay heerkaas oo aanan jooginoon maanta meel kala joogno waa hubaa adduunyada hadda waxaa la bixiya terminology ah health tourism dalxiiska caafimaadka waa hubaa ilaahay idankiis maalinteeda inay soo socoto oo weliba aanay dheereen soomaaliya ay center ama xarun loo soo aado dalxiiska caafimaadka ay noqon doonto haddii alyira